bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeen darsigeennii sideed iyo afartanaad ee kitaabkii alraxiiq lmakhtuum darsiganina wuxuu ku saabsan yahay quraysh oo la xaajoonaysa abu aalib wafdu quraysh ilaa abi aalib wafdi iyo ergo ka socota quraysh oo abu aalib u tagtay qaal ibnu isxaaq wuxuu yidhi mashaa waxaa socday ama aaday rijaalun rag oo min ashraafi quraysh quraysh odayaasheedii ka mid ah yaa waxay aadeen oy u socdeen ilaa abi aalib abi aalib fa qaaluu waxay ku yidhaahdeen yaa abaa aalib abaa aalibow inna dhab ahaantii ibna akhiika walaalkaa inankiisa ama wiilkaad adeerka u tahay qad saba wuxuu caayay uu ceebeeyey qad saba wuxuu caayay aalihatana ilaahyadayada ayuu caayay oo asnaamtii ah wa caaba wuxuu ceebeeyey diinanaa diintayada wa safaha wuxuu ka dhigay uu ka soo qaaday waxaan waxba ahayn axlaamanaa caqligayagii oo caqlina malihidin oo sanamyo ayaad caabudaysaan ayuuna yidhi wa dallala aabaa-anaa aabbayaashana iyo awiyadanana wuxuu yidhi baadi bay ahaayeen arrintaasina arrin loo dulqaadan karaya maaha marka waxaad kala doorataa fa imaa an takufahu inaad naga qabato cannaa annaga inaad naga qabato oo hawshan uu ku jiro aad ka qabato ood ka celiso iyo wa imaa in an tukhalliya inaad noo kala dhex baxdo baynanaa annaga iyo wa beynahu dhexdiisa inaad ka wareegto noo kala dhex baxdo labadaa un kala dooro maxaa jira waxay dhaheen fa innaka dhabahaantii xataa adugu calaa mithli maa shay wax la mida ayaad ku sugan tahay oo naxnu annaguba caleyhi aan ku sugannahayoo min khilaafihi isaga khilaafkiisa iyo kasoo horjeedkiisa maxaa jira haddee isku diin baynu nahay isaguna diin kale ayuu la yimid marka dhinaca haddii laga eego isku mowqif baynu nahay isku meel baan kasoo wada jeednaa xagga ictiqaadka iyo diinta oo fanakfiya fanakfi fanakfiikahu annagu aanu kaa kaafin adigu hadda gacanta lama geli kartid oo adeer baad u tahaye annagaa kaaga filan maxaa jira adig naftaada dhibka uu nagu hayo unbuu kugu hayaa oo wuxuu weeyaan diintii diintaadii iyo diintii aabbayaasha iyo awiyada ayuu wuxuu leeyahay waxba kama jiraan fa qaala wuxuu ku yidhi lahum iyagii abuu aalib wuxuu ku yidhi qowlan hadal raqiiqan oo jilicsan wa raddahum waxaanuu celiyey nimankii raddan celin jamiilan oo quruxsan kama hor imanin warkoodiina ma yeelin laakiin wuu qanciyey fansarafuu waxay ka noqdeen canhu abu aalib ayay ka laabteen wamadaa wuxuu ku socday rasuulullaahi rasuulkii ilaahayna wuxuu ku socday uusan inaba hakinin calaa maa huwa calayhi calaa maa shay ayuu ku socday huwa rasuulkuba calayhi shayga uu ku sugan yahay oo ah inuu dadkii diinta islaamka gaadhsiiyo qur-aanka kusoo degayna uu ku dul aqriyo intii suurtagal ah yudhiru isaga oo soo daahirinaya oo bannaanka soo dhigaya diin allaahi alla diintiisii wayadcuu ilayhi wayadcuu ugu yeedhaya dadka ileyhi diinta ugu yeedhaya rasuulkuna hawshiisiibuu watay walaakiin hase ahatee lam tasbir ma aysan sabrin maaysan samrin oo ma adkaysanin qurayshu quraysh tawiilan wax badan maysan adkaysanin ayaantaa hore way iska laabteen laakiin haddana way adkaysan waayeen xiina markii ra-adhu ay aragtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo maadiyan kusii socda fii camalihi hawshiisii iska sii wata oo weliba si xoog iyo dardar leh u wata iyo wa dacwatihi dacwadii uu dadka ugu yeedhayay ilallaahi alle iyo diintiisa ugu yeedhayay bal inay sabirto ama ay adkaysatay iska daaye akharad qorayshi waxay badisay dikrahu nabiga sheeg sheegidiisii warkiisa ayay badisay war kale oo laga hadli laga hadlayaaba ma jiro howl kale oo dhan waa la iska daayay warka nabiga unbaa la hayaa meel walba lagu hayaa wa tadaamarad way isu dacwootay oo way nuuqnuuqsatay tadamurka waxaa la yidhaahdaa wax markaad ka cabanayso oo aada nuuqnuuqs nuuqnuuqsi baa la yidhahda wa tadaamarad way isu cabatay waa laisu sheegsheegay waa lays waa laysku buuqay saas weeye tadamurku nuuqnuuqsi badan waa hadal hugun ah oo laysu sheegsheego wa tadaamarad way isu nuuqnuuqsatay oo way isu wada dacwootay oo way isu cabatay xataa intii qararad haddana ay go-aan ka gaadho muraajacaba muraajacata abi aalib in abi aalib mar kale lagu laabto oo xaajoodkii iyo wadahadalkii dib loogu laabto biusluubin laakiin markan qaab loogu laabto aqlada ka qallafsan kii hore mid raqiiqaho fiican buu ahaaye laakiin aqlada ka qallafsan wa aqsaa ka naxariis daran oo ka adag min asaabiqi kii hore markan waxay ka bilaabatay markii hore goodiga ama hanjabaaddu waxay ahayd mid yaraha qarsoon laakiin markan waa hanjabaad cad oo bannaanka lasoo dhigayo qurayshun quraysh oo yuhadiduuna u hanjabaya abaa aalib abi aalib u hanjabaya waa cinwaan kale wa jaa-at waxaa timid saadaatu quraysh quraysh odayaasheediibaa ilaa abi aalib ayay u yimaadeen fa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen yaa abaa aalib abu aalibow inna dhab ahaantii laka adiga waxaa kuu sugnaaday ood leedahay sinan odaytinimo iyo da waan kugu ilaalinaynaa oo nin da ayaa tahay wa sharafan sharafna waad leedahay wa mansilatan darajana waad ku leedahay fiina annaga dhexdayada wa innaa annagu qad istanhaynaaka waxaan kaa dalbannay waxaan kaa dalbannay inaad naga celiso saas weeye nahyi inaad ka nahiyo ood naga celiso ayaan kaa dalbannay qad istanhaynaaka waxaan kaa dalbannay inaad naga celiso min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa ama walaalkaa inankiisa oo wiilkan aada adeerka u tahay inaad naga celiso ayaan hadda ka hor kaa dalbannay falam tanhahu ma aadan naga celinin cannaa annaga wa innaa innaguna run ahaantii wallaahi baan ku dhaarannaye laa nasbiru inaanaan ku samraynin una adkaysanaynin una gegsanaynin calaa haada arrintaa iyada arrintaasi maxay tahay min shatmi aala aabaa-ina aabbayaasha iyo in la caayo wa tasfiihi axlaamina caqligayagana in laga soo qaado mid aan safiih oon dadaan caqli lahayn in lagu tilmaamo wa caybi aalihatina diinaha ilaahyadayadiina in la caayo oo la ceebeeyo arrin aanu u adkaysanayna ma ahay ogow baa layidhi xataa takufahu cannaa ilaa aada naga celiso ow amase nunaasilahu inaynu dagaalano aynu kala baxno qoladii adkaan ha la arkay nunaasila munaasilada waxaa la yidhaahdaa in inta laysu soo baxo labada qolo mid goobta u hadho ow nunaasilahu iyo inaynu isu soo baxno aynu dagaal isugu soo baxno dagaalkaasoo soconaya ilaa midkeen laga adkaado nunaasilahu iyo wa iyaaka adiga adiga iyo intii kula socota iyo annaga inaynu dagaal ku kala baxno iyo inaad naga celiso waxaan ahayn ma yeelayno fii daalika arrintaas aynu ku dagaalano xataa yahlaka ilaa ay ka baaba-aan axadulfariiqayni labadeenna qola mid ka midihi la waayo oo la tirtiro ay baaba-aan mahna war kale oon yeelayno ma jiraan baa leyn arrintan uu ibnu isxaaq ku celcelinayo ee qeybtana ku jirta qeybtii horena ku jirta oo afarta qeybood ka kooban oo afarta oo ah in uu ilaahyadooda yacaayaya nabigu diintoodana uu ceebeynayo caqli xumona uu ku tilmaamayo aabbayaashoodna uu leeyahay baadi bay ahaayeen afartaa qodob afartaa qodob inay saa u dhaceen layskuma raacsana waa fahmi ay fahmeen iyagu markii la yidhi ee diin kale ma jirin diinta dhabtay waa tan islaamka sanamyada la caabudayana waa waxba kama jiraan oo waa sanam oo waa qori oo qur-aanku uu si fiican taa uga hadlay yay ka fahmeen iyagu sidaase cay intan la caayayo oo toos loo caayayo qur-aanka ayaa diidayba oo waxaa la yidhi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah walaa tasubuu ha caayna alladiina kuwii sanamyadii yadcuuna ay caabudaan oo min duuni illaahi alla sokada ay caabudaan ha isku caayna oo fa yasubu llaaha cadwan bikayri cilmin oy taasi horseedda ama ay sababto inay ilaahay caayaan iyana marka haddii aayaddaa la fiiriyo haddii usluubka nabiga la fiiriyo arrintan afarta ay sheegayaan waa fahmi ay ka fahmeen dee risaalada islaamka iyo mowqifka ay ka taagan tahay sanamyada iyo sanamyada waxaa lagu tilmaamayo iyo wixii sanam haystay inay wada baadi ku sugan yihiin meeshaasay ka fahmeen maahane toos caydan ay sheegayaan oo kale lama cay lalama caytamayn iyo caraatankaas qur-aankuna ma yaqaano usulubka nabigana ma ahayn saasay yidhaahdeen caduma waxaa ku cuslaaday marka oo ku weynaaday calaa abi aalib abi aalib waxaa ku weynaaday oo ku cuslaaday haada alwaciidu goodigan kan ah iyo watahdiidu hanjabaadan ashadiidu ee adag ee culus fa bacatha wuxuu u cidiray ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay ayuu u cidir yidhi hallaygu yeedho markuu u yimid wa qaala abuu aalib wuxuu lahu rasuulka ku yidhi yabna akhi walaalkay wiilkiisiiow ama adeer inna dhab ahaantii qowmaka tolkaa adiga qad jaa-uunii way ii yimaadeen fa qaaluu waxay igu yidhaahdeen lii aniga kadaa wa kadaa sidaas iyo sidaa iyo sidaa ayay igu yidhaahdeen ee fabqi calaya aniga ii tur wa calaa nafsika naftaadana u tur intaan nimankan ina baabi-in lahaayeen aniga iyo adigaba ii tur buu yidhi walaa tuxamilni aniga dusha ha iga saarin oo ha igu xambaarin min al amri arrin maa laa atiiqu waxaanan awood u lahayn ilaan quraysh oo dhan inaan keligay la dagaalamo awood uma lihi arrintaas dusha ha iga saarin buu yidhi fadanna wuxuu u maleeyey rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu u maleeyey anna camahu in adeerkii khaadiluhu kii hoojiyey uu yahay kii aan u hiilinaynin oo hiilintii u hiilinayay ka baxay oo kaga baxay arrintii sidaas ayuu u maleeyey khudlaanka sidaasaa la yidhaha khudlaan waxaa la yidhaha qof aad kuu hiilinayay ama aad hiillo ka fulay ka filaysay ood hiillo ku lahayd ood hiilladii ka weyday taasaa khudlaan la yidhaha fadanna wuxuu u maleeyey rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama anna camahu adeerkii khaadiluhu mid aan u hiilinaynin oon u gargaaraynin ama kaga baxay arrintii uu markii hore ka ballanqaaday oo aynu u hiiliyo ama arrintuu xaqa ugu lahaa oo hiilada mid ka baxay inuu yahay sidaa ayuu u maleeyey iyo wa annahu in abuu aalib dacufa uu awoodi waaye uu ka daciifay can nusratihi uhiilintii uu hiilinayay marka mowqif cad ayuu qaatay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam fa qaala rasuulku wuxuu yihi yaa cammi adeer wallaahi baan ku dhaartee low wadacuu haddii ay saaraan ashamsa qoraxda mustaxiil buu ku xidhay inaan arrintan daayo dacwada ah waa mustaxiil waxay la mid tahay iyago oo qoraxdaas halkaa joogta ay gacanteeda midigta ay kusoo ridaan dayaxana ay gacanteeda bixi ay ku ridaan taasi ma dhici karta mogtahay sidaasoo kalena mustaxiil u tahay ama arrin lama filaan ah arrin aan marra dhacayn ah inaan dacwadayda iyo dadka iyo risaalada alle en dadka gaadhsiinaya inaan iska daayo yaa cami adeer wuxuu ihi wallaahi baan ku dhaartay low haddii low mar haddaad maqasho waa arrin aan dhacayn maba dhacaysa ee low wadacuu haddii ay dhigi lahaayeen amay saari lahaayeen ashamsa qoraxda fii yamiini gacanteyda midigta hadday qoraxda soo saari lahaa intay halkeeda kasoo qaadaan walqamara dayaxana fii yasaari gacanteyda bidixda ah calaa an atruka si aan uga tago haada al amra arrintan arrintan si aan uga tago dacwadan aan ku jiro iyo islaamnimadan aan dadka gaadhsiinayo iyo qur-aanka igu soo degayaan dadka ku aqrinayo xataa intii yudhirahu llaahu uu ilaahay uga gargaaro dacwadan ow ahlika anigu aan dhinto fiihi arrintaa anoo ku dhex jira aan dhinto ilaa ay taasi ka dhacdo hadday dhici lahayd xataa maa taraktuhu arrintaa aniga marra ma daynaya ogowgun uma markaa kadib istacbara rasuulka ilmo ayaa kusoo joogjoogsatay weeye ilmo ama illin ayaa kusoo joogjoogsatay indhihiisii indhihiisii wuu ooyey wa bakaa wuu ooyey wa qaama waanu iska kacay falamaa wallaa markuu jeestay uu tallaabo sii qaaday naadaahu waxaa u yeedhay abuu aalib baa u yeedhay falamaa aqbala markuu rasuulku soo noqday uu soo jeestay qaala abuu aalib wuxuu lahu rasuulka ku yidhi idhab iska tag yabna akhii faqul dheh maa axbabta wax kasta oo jeclaata dheh fa wallaahi baan ku dhaartee laa usallimuka inaana kuu gacan gelin doonin lishay-in wax oo dhibaato kuu geysta inaana kugu fiirsanayn oona kuu gacan gelinaynin abaddan weliga intaan nool ahaye orod iska tag buudhi wa anshada wuxuu tiriyey beydad gabay ah ayuu tiriyey wuu leeyahay wallaahi baan ku dhaartee abu taalib baa tirinaya wallaahi baan ku dhaartee lan yasiluu ilayka lan yasiluu inayna ku soo gaadhi karin abid weligood lan buu ka cabiray waa mustaqbalka nafyun lilmustaqbal baa layidhaha lan yasiluu kuma soo gaadhi karaan ilayka adiga bijamcihim ciidankooda oo dhan hadday isu keentaan inaynan adiga kuu imanayn anaa ka sokeeya anaa ka sokeeya xataa intii ayayna ku soo gaadhi karaynin uusada la idhigo fi turaabi carada la idhigo aniga dafiinan aniga oo ah mid la aasay oo dhintay yacnii inta aniga xusulkaygu uu xabaal ka koreeyo inta xusulkayguba xabaal ka koreeyo aniga aan noolahay adiga ma ku soo gaadhayaan efasta caddayso biamrika arrinta adiga arrintaada bannaanka soo dhig maa calayka adiga korkaaga muusan ahaanin khadaadatun wax nuqsaan ah waxaba yaraata eh wax kuu dhimi karaya nuqsaan khadaadada waa nuqsaan wax wax kuu dhimi karayaay ma jiraan wa abshir bishaarayso wa qarra ku seexo oo ku qabowso bidaaka ballanqaadka aniga aan ku siiyey cuyuunan inshaaduna ha ku qabowsato oo minka xaggaaga ahatay ishaaduna ha ku qabowdo abu aalib marka sidaa ayuu yidhi quraysh way soo laabatay marka qurayshun quraysh oo beyna yaday abi aalib abi aalib hor timid haddana maratan ukhraa mar kale waa laysku laabtay abu aalib wood uu ku gacan saydhay soo maaha markuu arkay mowqifka nabiga marka quraysh oo haddana soo laabatay oo arrin kale oo yaabla ayay la soo laabatay qurayshun qurayshoo beyna yaday abi aalib abi aalib hortiisa joogta maratan ukhraa mar kale markan sheeko yaable ayay la yimideen walamaa markii ra-at ay aragtay qurayshun quraysh anna rasuula allaahi rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalama maadin mid ku sii socda oo iska sii wata oon ina haba yaraatay hakinin fii camalihi hawshiisii hawsha waa dacwada uu dadka diinta gaadhsiinaye carafat waxay ogaatay quraysh anna abaa aalib ninka abaa aalib la yidhaahay qad abaa inuu diiday uu ku gacan saydhay khudlaana rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay in la hoojiyo ama inaan loo hiilinin khudlaan hoojinna waa la yidhaha hiilo la-aanna waa la yidhaha in hiilo la-aan uusan rasuulku ahayn waxaa kale oo ay ogaatay quraysh wa annahu abuu aalib mujmicun mid go-aansaday inuu yahay mujmac markan tan weeye dhinac buu isugu batay dhinac buu u batay ma kala raaraco go-aan buu gaadhay mujmicun mid goostay inuu yahay lifiraaqihim quraysh inay kala tagaan quraysh inay iswaayaan oy kala tagaan iyo wacdaawatihim colaadoodii fii daalika arrintaas ee fii shani daalika nabiga arrintiisa inuu quraysh kula colloobo ay ku kala tagaan inuu goostay ayay ogaadeen arrintaasna weli dhib bay ku tahay fa dahabuu waxay u geeyeen baa markan laga wadaa dahabuu fa dahabuu waxay u geeyeen ilayhi abitaalib waxay u geeyeen ay ula tageen bicamaarati bni alwaliid ibni almuqiira waliid ibni muqiira wiilashiisii mid ka mid ah wiilal badan buu lahaa waa sagaalna waa la yidhaha waa koob iyo tobanna waa la yidhaha wiilal badan buu lahaa wiilashiisii mid ka mid ah khaalid ibni waliid iyo ayaa ka mid ah wiilal badan buu lahaa marka nin la dhihi jiray camaarat ibni alwaliid ilmuqiira ayay u geeyeen abitaalib iyaga oo wada wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu abutaalib waxay ku yidhaahdeen yaa abaataalib abaataalibow inna haadaa inna dhab ahaantii haadaa kan alfataa ee wiilkan dhallinyarada ihi anhadu fatan wiil dhallinyaro ah ka ugu horyaalsan weeye horyaal kasoo wada mudhbaxay haddii la wada safo oo xagga quruxda iyo xagga xoogga iyo xagga caqliga wiilasha ay isku ayniga yihiin ee qoreysheen haddii saas loo safo ninka ugu soo horbaxaya weeye anhad nahdi meesha inta kale kasoo horeysa ee kasoo mudhbaxday weeye saasaa naasaha gabdhaha waxaa la yidhahdaa markay saa usoo taagan yihiin nuhuud bay tidhaahdaa carabtu nahdi maxaa jira jidhka intiisii kale ayay kasoo horeeyaan marka waa horyaal wuu kasoo wada horeeyaa anhadu fatan wiil dhallinyaro ah oo maaragtay dhallinyarada ka mid a oo quraysh ah fii qurayshin quraysh dhexdeeda ninka ugu horyaalsan oo kasoo wada mudhbaxay weeye wa ajmalahu ka ugu quruxda badan weeye ee fa khudhu qaado kanaan ku siinaydhihin falaka waxaad leedahay oo kuu sugnaaday caqluhu caqligiisa wa nasruhu hiiladiisa iyo xooggiisa watakhidhu ka dhigo waladan wiil ka dhigo fa huwa camaarahani laka adaa iskale kanaan ku siinay waxaan kaaga bedelanay maxamed wa aslim noo soo gacangelile ilayna annaga ibna akhiika wiilkan aad adeerka u tahay walaalkaa dhalayna annaga nagu soo wareejiyo noo soo gacangeli haadaa kan ah kan oo aan faa'iida kuu lahayn adiga qudhaada alladii kaasoo khaalafa daba maray oo khilaafay diinaka adiga diintaada wa diina aabaa'ika iyo aabbayaasha diintoodii oo wafaraqa kala geeyey jamaacata qowmika tolkaa midnimadiisiina kala geeyey wa safaha axlaamahum caqliyadoodiina ku tilmaamay waxaan waxba ka jirin oo fa naqtuluhu aan dillo kana waa dilaynaa kana qaadaydhe sheekadu wax kale mahe fa inamaa sheekadu wax kale maahane huwa isagu rajulun nin weeye oo birajulin nin lagu bedeshay abutaalib muxuu ugu jawaabay fa qaala abutaalib wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay la bi'sa dhab ahaan laamtaasi waa laamu tawkiid baa layidhaha waxaa la bi'sa waxaa xumaaday maa shay baan xumaaday oo tasuumuunanii aada igula gorgortamaysaan arrinta aada igula gorgortamaysaan abid arrin ka xun weligeed lama arkin wey atuctuunani ma waxaad isiinaysaan ibnakum wiilkiinna aqduuhu lakum si aan idinku quudiyo oon idinku koriyo saasaad ii siinaysaan ow uciikum ibnii wiilkayga ayaan idin siinayaa taqtuluunahu si aad u dishaan yacni waxaad iila timideen waa waxaas waxaana wax weligeed la maqlay ama la arkay midna ma aha wax la aqbali karana ma aha wax rag waaweyn loola yimaadana maa haadaa arrintaasi wallaahi baan ku dhaartee maa shay weeye laa yakuunu aan ahaanayn oon dhacaynin abadan weligeed arrin dhacaysa ma mid la socday oo reer bani cabdi manaaf ah yaa hadalka qaatay fa qaala wuxuu yidhi almucim ibnu cadiy ibni nowfal ibnu cabdimanaaf baa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee yaa abaa aalib abiaalibow laqad ansafaka way kuu garsooreen qowmuka tolkaa tolkaa way kaa garbixeen buu yidhi gar laqad ansafaka way kuu garsooreen oo way kaa garbaxeen oo xaajadii barhtankay dhexday ka qabteen xaajadii laysku hayay dhexda ayay ka qabteen qowmuka tolkaa wajahaduu waxay aad iyo aad ugu dadaaleen oo aynan haba yaraatee eh wax dadaala la hadhin jahdiga saasaa la yidhaah cala takhallusi in laga takhalluso in laga farabaxo in laga badbaado mimaa takrah wax adigu aada nacayso arrin aada nacayso oo dagaal ah in arrintaasi aysan dhicin oo arrintaas laga hortago oo arrintaa laga badbaado oo laga takhalluso ayay ku dadaaleen famaa araaka kuuma arko turiidu inaad doonayso an taqbala inaad ka yeesho ood ka aqbasho minhum iyaga shay-an waxbaba nin haddee waxaad noqotou yidhi aan jidno gelin jidno ka bixin oo wax alle waxaad yeelaysaba male wax kasta oo laguu soo jeediyo waad diidaysaa fa qaala abu taalib wuxuu ku yidhi isagoo la hadlaya almutcim ibnu cadiy wallaahi baan ku dhaartee maa ansaftumu uu ku daray iyagii maa ansaftumuuni imaydan garsoorinoo imaydan gar bixin oo maydan cadaalad ii samaynin oo xaajadii dhexda maydan ka qabanin walaakin has walaakinaka hase ahatee adigu qad ajmacta waxaad ku raacday nimankan adiga isku laf baynu nahay laakiin nimankaa kale waxaad ku raacday khudlaani inaad i hoojiso inaan hiiladii maanta aan kugu lahaa aadan ii hiilin ood iiga baxdo ood cadowgayga nimankan ila dagaalamaya aad ii soo raacdo saasaad goosatay buuyidhi iyo wa mudaaharati alqowmi nimankan inaad la safato ood gacan siiso mudaaharadu waxaa weeye inaad iyaga ku biirto ood iyaga gacan siiso wa mudaaharati alqowmi nimankaas inaad u hiiliso ood gacan siiso calaya aniga la dagaalankayga inaad gacan ku siiso ayaad goosatay wuxuu yidhi fasnac samee maa wixii baddaa laka kuu muuqda si alla siday kula tahay waxaad ka badin weydo yeel maxaa dhacay marka arrintii markay dhacday walamaa markii fashilad ay ku guuldaraysatay qurayshun quraysh fii haadihi almufaawadaati wadahadalladan ama wadaxaajoodkan markii ay ku fashilantay oo walam tuwafaq aysan ku guulaysanin oon la waafajinin walam tuwafaq aan lagu la waafajin oo aysan ku guulaysanin fii iqnaaci abi aalib abi aalib inay ku qanciso bimanci rasuulillaahi rasuulka ilaahay inuu ka celiyo dacwada inuu dadka gaadhsiiyey inuu arrintaa ka celiyo inay ku qanciso markii ay ku fashilantay iyo wa kafihi inuu ka celiyo can dacwatillaahi can idacwati ilallaahi yeedhitaanka dadka loogu yeedhayo alla subxaana wa tacaala qararat waxay goosatay marka quraysh an takhtaara inay doorato qararad waxay goosato ay go-aan ku gaadhay an takhtaara inay doorato sabiilan waddo kale waddo waddadaasoo qad xaawalad ay isku dayday waddo oo ay isku dayday tajanubahu inay ka fogaato ay ka dheeraato walibticaadu canhu inay ka fogaato makhaafata maqabatihi waxaa ka dhalanaya maqabada waxaa la yidhaha natiijada iyo midhaha midhaha qadhaadh maqaba haddaad aragto haddana waa natiijo xun natiijo xun midho qadhaadh makhaafata maqabatihi waddadaa iyada ah ciribtiisa iyo midhahiisa iyo natiijadiisa xun ee ka imanaysa cabsi ay ka qabto waddo ay in badan isku dayday inay ka fogaato iyay dooratay waa dagaalkii dee dagaal in nabiga la fara saaro weeye oo muddo badan ka warwareegaysay muddo badan ay ka warwareegaysay qararad waxay goosatay quraysh an takhtaara inay xulato ay doorto sabiilan waddo waddadaasoo qad xaawalad ay isku dartay isku dayday tajanubahu inay ka fogaato ay ka dheeraato walibticaada canhu inay ka fogaato ay ka dheeraato oo maxay isugu daydaana makhaafata maqabatihi midhaha ka dhalanaya iyo natiijada ka dhalanaysa cabsi ay ka qabto iyo wamaa ya-uulu wixii wamaa wixii ay cabsi ay ka qabto ya-uulu waddadaasi ay horseedayso ileyhi isaga oo muxuu yahay warkaaso wahuwa isagu sabiilu lictidaa-i in la fara saaro oo lagu xadgudbo calaa daati rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka naftiisa in lagu xadgudbo oo jirdil loo geysto oo la ahaanaysto in arrintaas yay go-aansadeen waay marka go-aanay qaataan kii ugu liitay weeyaan marka in sha allahu tacaala darsigan intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam